saacna waxay wax u dhaceen saaka adiga toban saac toban saac iyo bar markay ahayd baa waxaana soo maray baabuur koogaysan baryahan ishikaha ma garatay waayahay marka waxay soo weerareen soo direen magaalada mataqaanaa ceel waa soomaaliya ma garan marka baabuurtaas dadka saaran niman indhaha soo duubtay oo indhaha mataqaana ay u duuban yihiin baabuurkana saddex baabuur oo caalan uu ku ereeya bay watee ma garan marka magaaladii way soo galeen way qabsadeen annagana markaas waxaan lahayn mataqaanaa maaragtay ciidamadii kore aan dareenaynay magaaladii markii mataqaana waaga si fiican u bariyey oo aroortooda salaada waktiga laga baxay kabacdi yay dib u soo noqdeen annaga oo meel koro magaalada afkeeda joognaa mataqaana meesha isugu nimid xabad baa mataqaanaa na dhex martay waan israsaaseenay nin dhalinyaradii ciidanka ka mid ahaa oo sarkaal ahaa meesha ku dhintay magarad marka ciidankaana waxaa weeye ciidanka kenya weeye marka dambena waxay galeen xuduudda kenya ninkii oo meydeyna mataqaanaa meeshaan baa mataqaanaa ku haynaa ragga saraakiilo ayaga ka mid oon la wada hadalnayna mataqaanaa annaga ma nihin bay yidhahdeen inkiraad bay mataqaanaa ayay keeneen marka sidaas ay waxa u dhaceen ciidamadii kenya weeye ciidamada mataqaanaa weerarka magaalada kusoo qaaday dadkana dilay sarkaalka xaggiina laga dilay magaciisa ii sheeg kadib khasaaraha guud ee dagaalka iyo xogta aada heesaan maxamed aadan yuusuf baa la maxamed aadan yuusuf
khasaaro kale miyaa jira marka sarkaalka laga soo tago khasaaro wuu dhacay oo magaaladii mataqaana barakacdaa mataqaana ku dhacay meesha dagaal haduu mataqaana dhex maray dadkii shacabka ahaa iyo dadkii tuulooyinka kore deganaa wixii oo dhan mataqaana rasaastii way wada gaartay dadkaasi qaxdaa dhaca wararka qaar wararka qaar oo aan helnay waxay sheegayaan ragga kenya ka tirsan ciidamadooda in gawaaridooda ay ka bubanayeen calanka madowga ee shabaabka warkaas taliya maxaqiiq ba
wallaahi annaga waxa weye hadee waktiga waan iska hormid waan isgaracnay calan wuu ku xiraa maa qaara waxay ka jeedeen ujeedadooda ay ahayd calan baa mataqaanaa saddexdaba mataqaanaa afkooda oga xiraa marka magaaladana habeenimay mataqaanaa soo galeen dabcan waxay iska dhigahayeen mataqaanaa shabaab bay mataqaanaa markaas iska dhigahayeen marka cid ay wax la socodsiiyeen iyo cid ay u sheegeenna mataqaanaa ma aysan jirin haddii dadkaas ay geysteen dadkana dhib joogto ku eedeeyo mataqaana degmada xeelwa dhib joogto ku eewa iyaga sameeyaan wey horey sidan oo kale muu dhici jirtay badan bay mataqaanaa saa camal sameeyeen saas ma
hadda marka tallaabada aad qaadaysaan haddii aad tihiin ciidanka xooga iyo maamulka jubbaland maxay tahay tallaabada xigta may annagada tallaabo aan qaadayna ma ma jirto maamulka jubbaland waan u sheegnay arrinta dhacday dabcan dawladda federaalkana mataqaana way la socotaa marka arrintaa dhacday mid mataqaanaa laga warqabo way waan gudbinay ciddi mataqaanaa markaas aan islahayn way qusaysaa waan gaarsiina